bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama calىa nabiyina mxamed wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlgurfati wاlculiyati اlmushrifati wagayri اlmushrifati fi الsuطuuxi wagayriha baabu lgurfati qowladii ama qolkii yacnii in la samaysta xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay waalculliyati meeshii korraysay culliyada guriga kor laga dhiso weeyaan waalculliyati almushrifati qolkii sarreeyey ee markaa yacnii korreeyey oo hoostiisa laga soo arki karo wagayri almushrifati iyo midii aan korraynin ayb fi suduuxi wagayriha oo guryaha saanqaafkooda korkooda ahaanaysa iyo wagayrihaa iyo kayrkeed ayb gurfadana waa waxaa la yidhaahdaa almakaanu اlmurtaficu fi lbeyt guriga meesha uu ka koreeyo ee sarrayso ayaa gurfa la yidhaahdaa culliyah iyo ciliya labadaba waa loo dabdiyey ciliyadii marka wuxuu u kala qaaday almushrifa wagayri اlmushrifa yacnii midda sideedaba taag iyo meel kore ku taallo oo waxaa hoosteeda laga arki karo iyo midda aan meel kore ku oolin laakiin suduuxa korkiisa laga dhistay sadxiga saqafka korkiisa laga dhistay waxyaabahaasuu marka uu baab yahay iyo meel sadxi keyrkii wixii laga sameeyo ujeedka marka kitaabkan uu dhex gelinayo tarjamada sidan oo kale ahna waxay tahay qofku markuu qowlad kore ou dhisto ama dabaqa korkiisa markuu qol ka dhisto saanqaafka korkiisa markuu qol ka samaysto dadka hoostiisa iyo degan waxaa laga yaabaa inuu arkaayo cawraadkooda iyo waxyaabahaas iyo inuu u jeedi karo taasi marka maxay noqonaysaa masaladaa xukunkeedu marka meeshaas dhib iyo qofkaasi amaa dulmi uga imaan karaa sidaasuu rabaa marka inuu baab uga dhigo ama inuu baabeeyo ayb wuxuu yidhi faaraada biiraadi xadiidi anas anaha kaanat caaliyatan waida jaaza itikaadu اlgurfati اlcaaliya jaaza itikaadu gayri اlcaaliyati min baabi اlwlaa ayb sababka marka meeshaan uu usoo geliyeyna macnahaas waa ayb xukunka marka midda meel kore ku taallo oo hoosteeda qofka uu ka arki karaa waa inay bannaan tahay haddii laga aamin noqonayo waaye dadka hoos degan guryaha hoose degan cawraadkooda inuu arkaayo haddii laga aamin yahay waa bannaan tahay haddaan laga aamin ahaynna wuxuu leeyahay qofkii dhistay ma la ijbaarayo ma la qasbaayo inuu daboolo gurigiisoo dhan bal waxaa la amrayaa yu'maru bicadami alishraaf u haddii meel kore uu guri ka samaysto ama qowlad kore dadka ka hooseeyo cawraadkooda haddii laga aamin yahay inuu arko waa bannaan tahay haddaan laga aamin ahayn uu fiiri u arki karana waxaa la leeyahay marka laba unbaa mid la samaynaya isaga guri ha dhisanin la dhihi maayee qofkan ikhtiyaar uu leeyay waan xore waxaa la leeyahay laakiin dadkaas ha fiirininataasaa lagu kalifayaa isaga ama dadka hoose inay dabool iyo wax samaystaanoo iyagu iska qarqariyaan oo is asturaan ayb leanna labada xadiid oo uu keeni doonaba waxay tusayaan jawaas qofkan inuu dhisan karo ay u bannaan tahay ninka hoose marka haddii la fiirinayo cawraadkiisa iyo waxaa la arkayo ninkaan ha fiirinin baa la dhahaya un hadduu fiiriyo waa dacweyn karaa dabcan ayb haddii marka intaa un baa lagu leeyahay laakiin dumi gurigaaga dabaq ma saari kartid ma la dhihi karo qala xadaanaa cabdاllaahi bn mxamed wahuwa اlmusnadiyu qaala xadaana bnu cuyaynata can الzuhriyi can curwata can usaamata bni zaydi radia allahu canhu qaal ashrafa الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama nebiga wuxuu fiiriyey oo wax ka eegay calaa uطumin taag min aaطaami اlmadiinati taagaga madiine ka mid uma qaala waxa uu yidhi hal tarawna ma arkaysaan ma araa waxaan arkayo inii araa waxaan arkaa mawaaqica alfitani fitnada meelaheeda yacnii dhicitaankeedaan arkayaa khilaala buyuutikum guryihiinna dhexdooda ay ku dhacayso ka mawaaqici alqatri dhibicda roobka sida ay ugu dhacdoo kale wuxuu ka rabaa marka ashrafa annabiyu sal ll ly slam calaa utumin min aataami almadiina nebigu wuxuu fuulay oo wax ka soo eegay taag ka mida taagaga madiina marka hadduu taaggii intuu fuulay wax ka fiiriyey waa inay bannaan tahay ninkan marka sadxigiisa iyo waa fuuli karaa ayb cawro iyo laakiin waxaan saxayn inuu ka fiiriyo dabcan lama ogola ayb xadiidkan marka usaamata bnu zayd waxa uu meesha tarjamada uu ka waafaqayo waa ashrafadaas ayb haddii marka taagagii uu fiiriyey gurigiisa korkiisana min baabi owlaahu ayb qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana اleyt can cuqayli can ibni shihaab qaala akhbaranii cubaydاllaahi bnu cabdillaahi bni abi hawr ninkan marka cubaydاllahi bn cabdillahi bni abi hawr bukhaari halkan meel ayuu ku leeyahay ayb waxaa la yidhi ibnu cabbaas cidaan ahayn waxba kama warinin ayb oo sheekh ibnu cabbaas aan ahayn ma laha isagana waxaa la yidhi ibnu shihaab keliya ka wariyo arday kale ma leh ayb laakiin abu daawuud baa wuxuu wariyey isagoo arday kale leh marka hadalka qaybtaasi xoog ma leh arday marka isaga rag kaloo wax ka wariyoon ibnu shihaab ahayn waa jiraan ayb laakiin marka ay noqoto isaga ibnu cabaas keligiisu wax ka wariyaan waana iqo can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal lam azal ma aanan ka zuulin xariisan inaan ahay yacnii mid dadaalaya inaan ahay calaa an as'ala cumara cumar inaan su-aalo radia allaahu canhu can ilmar'atayni haweeneydii can ilmar'atayni haweeneydii labadii haween yacni oo ayb min aswaaji الnabiyi salى اllahu عalayh waali wasalama nebiga xaasaskiisa ka mid ahaayeen allatayni labadaasoo qaala allahu lahumaa alla ou shanigooda uu ka yidhi ama uu ku yidhi in tatuubaa ilى اllahi haddaad ilaahay usoo laabataan way fiican tahay faqad saqad waxaa leexatay quluubukumaa quluubtiinna iilatay labadaas haween oo ilaahay ou sidaa ka yidhi ayaan aad ugu dadaali jiray inaan cumar su-aalo faxajajtu macahu waan la xajiyey cumar facadala dariiqii buu ka leexday wa cadaltu macahu waan la leexday bilidaawati buraashadii biyaha ayaan ula leexday anoo u wado fatabaraza waa xaajo gutay bannaankii buu tegey markaasuu xaajo gutay uma jaa'a waa yimid fasakabtu calaa yadayhi labadiisa gacmoodaan ugu shubay biyihii min alidaawati buraashadii buraashadii ayaan ka soo shubay fatawada'a waa weyse qaatay faqultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniin manilmar'ataani labadii haween waa kuma min aswaaji nebiy sal ll ly slama nebiga xaasaskiisa xaal ay ka mid yihiin allataani labadaas oo qaala allahu caza wajalla lahumaa alla uu u yidhi in tatuubaa ila اllahi faqad sagad quluubukumaa faqaala waxau yidhi cumar waa cajaban laka layaab ayaa kuu sugnaaday alla yaab badanaa waa cajaban laka alla yaab badanaa ya bna cabbaas ibnu cabbaas oo yaab badanaa marka yaab badanaadaan muxuu ka wadaa culimmadu waxay leeyihiin shuraaxda wuxuu la yaabay ibnu cabbaas sida uu u cilmi badan yahay haddana tafsiirka weliba uu aad u raad raadin og yahay haddana labadan haween inay ka qarsoonaatay oo hadda ka horba inuunan ogeyn ayuu aad ula yaabay cumar lanna ibnu cabbaas cilmi badanna waa ku ogyahay tafsiirkana wuu ku ogyahay inuu aad u daneeyo caaishatu wa xafsatu humaa labadoodu caaishatu wa xafsatu weeyaan caaisha iyo xafsahu uma istaqbala cumaru cumar wuxuu sii watay oo horehore u galay oo u qaabilay alxadiida xadiidkii yasuuquhu isagoo kaxaynayo jawaabta intaas waayaba bis laakiin cumar xadiidkiibuu hore usii watay marka sheekadiibuu sii waday ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dabcan ibnu cabbaas siduu cilmigu ugu dadaalayay waxaa kaloo laga qaadanayaa maadaama ay dhowr mar ku qaadatay aad ugu dadaalayay inuu arrinkan ogaado waxay kutusaysaa haybad cumar haybadda ou lahaa asxaabta nufuustooda uu ku lahaa inay aad u darnayd riwaayaadka qaar waxay leeyiin laba sano ayaan cumar daba joogay balsaan masaladan u weydiiyey arrinkan waxaa kaloo laga qaadanaya ibnu cabbaas sida uu cilmiga baahi badan oo ugu qabay oo uu ugu dadaali jiray raadintiisa maxaa yeelay laba naagood oo nebigu uu qabay sidaan in la yidhi waa ogaa wuxuu ku dadaalayaa laakiin ibhaamka inuu ka saaro oo labada naagood cidda ay yihiin heblaaye iyo heblaayuu raadinaya marka waa cilmi raadintiisu inay aad u badnayd dalabkiisa cilmi wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi cumar inii kuntu waaa innii kuntu waxaan ahaa aniga iyo wajaarun lii deris aan lahaa min alansaari oo ansaar ka ahaaday fii bani umayata bni zayd qoladaana ka dhashay ayb wahiya min cawaali اlmadiinati ayb inii kuntu wajaarun lii min alansaar hahay waxaan ahayn oon deganayn fii bani umayata bni zayd xaafadda qoladaas wahiya xaafadaasuna min cawaali اlmadiinati madiina korkeeda wa xaafadaha ugu shisheeya wa kunnaa waxaanu ahay natanaawabu inaan kaltamaynay annusuula degid cala اnebiy sal l slama nebiga loo dego yani labadeenna masaalixdeenna iyo howlaha aan hayno oo aad u badnayd darteed ayaa nebiga u kala kaltami jirnay marna anaa aadi jiray isagaa hawsha sii wixii howla sii hayn jiray wixii markaa aan markaan aniga nebiga u dego wixii uu soo sheego axaadiid iyo cilmi ahna waa u sheegi jiray maalinta dambe isagaa nebiga u degi jiray wixii markaa nebigu uu soo sheego uu ii sheegi jiray ayb meeshaa marka waxaa ka baxayso cilmigii marka haddaan la awoodi karin xalqadii qofka inuu maalin walba tago inta uu ka gaari karo inuu tago inta kalena qof joogay inuu su-aalo oo maxaa idhaafay inuu yidhaahdo waa dadaal marka ayb dadka shirkadaha iyo xoolaha iyo isla leh shaqada ninba maalinay uga tagtaan cilmigii marka oo baahida loo qabaa ay ka badan tahay baahida loo qaba adduunyada yacnii waa dayacan yahay maanta ma la rabo dadkii mana u soo jeedaan ayb imaam axmed wuxuu yidhi cilmiga baahida loo qabo iyo baahida loo qabo adduunyada waxaa badanuu yidhi baahida cilmiga loo qabo maxaa yeele cilmigu xalaal iyo xaaraan waajib iyo sunno xaaraan iyo makruuh waxaasuu kuu sheega cilmiga waxaasoo dhanna waa waxaad adiga ku kallifan tahay ayb daqiiqad kasta iyo saacad kastana waxaad u baahan tahay inaad ogaatid amarka alla uu kugu leeyahay waxaa xalaasha ah waxaa xaaraanta ka ah mar walba waa u baahan tahay laakiin adduunyada cuntada iyo cabidda iyo jiifku saacado koobanaad u baahan tahay maanta dhan ma kor fadhisid laakiin cilmigu wakti walba hadda salaad shan jeeran tukanayna soonaa imaanayo zakaa imaanayso qofkii naag buu qabaa waxbaa xuquuqay ku leedahay isaga xuquuquu ku leeyahay suuqii buu gelayaa baaci waxbaa waajib ku noqonayo waxbaa xaaraan ka noqonayo noloshaadoo dhan diinaad u baahan tahay marka ayb dadka laakiin tii ay u baahida badnaayeen waxay ka dhigeen nasyan mansiyan ayb midii kalena marka waxaa weeya waa u dadaalayeen cumar marka maadaama mashquul uu noqday iyo ninkan ansaarigaah ninba maalin nebiga ha aado maalinta ka maqanna ha loo sheego wixii nebiga uu sheegay ayb saasay ugu kala kaltami jireen marka ayb wa kunnaa natanaawabu waxaan u kaltami jirnay annusuula degid cala اnebiy sal l slam nebiga loo dego fayanzilu yowman maalin waa degayey isagaa degayey waanzilu yowman maalinna nebiga anaa aadayey faidaa nazaltu haddaan dego ji'tuhu waan imaanayey waan ula imaanayey min khabari dalika alyowm maalinkaas khabarkeeda min alamri iyo wakayrihi khabarkaasoo ah amar iyo kayrkiis wixii amar soo kordhay wixii nahyi yimid waxaasoo dhan waidaa nasala haddii uu degana facala milahu kaasoo kale uu samaynayey wa kunnaa waxaanu ahayn macshara qurayshin haddaan reer quraysh nahay naqlibu nisaaa naagaha waa ka adkaa jirnay ayb falamaa qadimnaa markaan soo galnay cala alansaari ansaar aan u soo galnon madiino nimid id hum ansaar waaba iyagoo qowmun qolo weeyaan taqlibuhum nisaa'uhum naagahooda ka adag ansaartu dad marka naaguhu ay ka adag yihiin ay ahaayeen ayb dhaqamada waa kala gedisan yihiin fadafiqa nisaa'unaa naagaheennii waay gudagale waxay gudagaleen ya'khudna inay qaadanayaan min adabi nisaa'i alansaar naagaha ansaarta aadaabtoodii iyo dhaqamadoodii inay qaateen qaadanayaanay bilaabeen fasixtu calaa imra'atii haweenaydaan ku qayliyey haweenaydaydii ayaan ku qayliyey buu yidhi faraajacatnii warkii bay igu celisay faankartu waan inkiray an turaajicanii inay war igu soo celiso waa ku inkiray faqaalat waxay tidhi walima tunkiru an uraajicaka war inaan kugu soo celiyey maxaad u inkiraysaa fawallaahi baan ku dhaartay ina aswaaja nabiyi sal l slam nebiga xaasaskiisa layuraajicnahu warka waa ku soo celiyaan nebiga rasuulkiibaa xaasaskiisii ay warka ku soo celiyaane maxaad adiga ii inkiraysaa bay tihi waina ixdaahunna midoodna latahjuruhu way ka aamusnaanaysaa alyowma maalin xata leyl ilaa habeen laga gaaro midood baa mararka qaar intay xooga xanaaqdo ayay maalin ilaa habeen ka aamusnaanaysaa faafzacatnii waa ay argagax gelisay warkaa waan ka argagaxayo way i argagax gelisay faqultu waxaan idhi khaabat way hoogtay man facalad qofkii samaysay minhunna xaal ay iyaga ka mid tahay xaasaskaas bicadiimin shay weyn bay ku hoogtay naagtii nebiga war ku celiso shay weyn bay ku hoogtay ayb bicadiiminta khaabadkay ku tacalluqay uma jamactu calaa hiyaabii dharkaygaan urursaday oon gashtay fadakaltu calaa xafsata xafsaan u galay xafsa marka isaga waa gabadhiisa rasuulkaana qabo xaasaskaasay ka mid tahay faqultu waxaan idhi ay xafsatu yaa xafsatu xafsaay atuqaadibu ixdaakuna middiin miyay la caroonaysaa rasuulallahi sal ly slam rasuulka alyowma maalin dhan xata leyl ilaa habeen middiin intay nebiga la carooto miyay maalin ilaa habeen la caroonaysaa faqaalat nacam bay tihi haa faqultu waxaan idhi khaabat wa khasirat waa hoogtay waana khasaartay afata'manu an yaqdiba allaahu an yaqdaba allaahu liqadabi rasuulihi fatahlakiin afata'manu ma waxaad ka aamin noqonaysaa an yaqdaba allaahu ilaahay inuu caroodo liqadabi rasuulihi rasuulkiisa caradiisa darteed inuu u caroodo fatahlikiina aada halaagsantaan markaa ayb laa tastakfirii ha ku badsanin calaa rasuuli llahi sal l slam nebiga korkiisa walaa turaajiciihi hana uga ku warcelinin fii shayin wax walaa tahjuriihi ha ka hijroonin nebiga yacnii ha ka aamusnaanin oo ha ka jeesanin wasaliinii maa badaa laki waxaad rabtaan i weydiisan ayb rasuulka sidaa ha yeelin nebiga yacnii badsashaha ka dalbin oo yacnii waxaas si biilka ii badi iyo waxaas ha dhihin aniga waxaad doonta i weydii buu leeyahay walaa turaajiciihi fii shayin waxna ha ugu warcelinin walaa tahjuriihi haka jeesanin wasaliinii isu-aal aniga maa badaa laki wixii kuu daahiro kuu muuqdo walaa yaquranki yownan ku kadinin an kaanat jaaratuki hiya an kaanat inay tahay darteed jaaratuki midda lagula qabay deriska kula ah hiya iyaduba wdau minki hiya iyaduba awda'a minki inay adiga kaa yacnii rasuulka agtiisa yacnii kaaga iftiin badan tahay kaa wanaag badan tahay buu ka wada wa axabba ilaa rasuulillahi sal l slam rasuulka intii ka ana loo jacayl badan yahay yuriidu caaishata buu ujeedaa yaynan ku kadinin adiga midda lagula qabee deriska kula ah caaisha ujeedaaye inay kaa fiicnaan badan tahay ama nebigu uu kaa jacayl badan yahay iyada yaynan ku yaynan ku kadinin wakunnaa taxadahnaa wakunnaa waxaanu ahayn taxadahnaa inaan ku sheekaysannay anna hasaana reer hasaan taxadahnaa soo idinma dhigna anna hasaana reer khasaan qoladaasi tuncilu nnicaala tuncilu inay u labisaysaa inay u labisayaan annicaala kabaha inay u labisayaan juyuushahum ciidankooda liqaswinaa annaga inay nagu soo duulaan darteed yani waxaan ku sheekaynaynaa warkeenna oo u badnaa reer khasaan inay ciidankoodii kabaha usoo gelinayaan oy na soo haayaan ayb tuncilu marka laba mafcuulay qaadanaya annicaala waa mafcuul koowaad kabahay u labisayaan yay u labisayaanna juyuushahum ciidankooda liqaswina annaga inay nagu duulaan fa nasala saaxibii saaxibkaygaa degay yowma nowbatihi tookadiisa maalintay ahayd fa rajaca cishaa'an cisho ayuu soo laabtay fadaraba baabii albaabkayguu soo garaacay darban garaacis shadiidan adag wa qaala waxa uu yidhi ahama huwa war ma joogaa isaga fafasictu waan argagaxay fakharajtu ilayhi waan u soo baxay wa qaala waxa uu yidhi markaa xadaa amrun cadiim arrin weyn baa dhacay qultu waxaan yidhi maa huwa waa maxay ajaa'at hasaanu hasaan miyaa timid qoladiina soo hayso ciidankoodana soo hayeen miyaa yimaadeen qaala laa maya buu yidhi bal e acdamu minhu baa yimid wax ka weynin badan wa adwalu kana dhereer badan dallaqa rasuulu llahi sal l slam nisaa'ahu nebiga naagihiisiibuu furay markaas waxaa weeyaan khasaan imaatinkooda iyo waxaaba ka daran buu leeyahy rasuulkii iyo qoyskiisii baa wax dhex mareenoo nebiga naagihiibuu furay ayb qaala waxa uu yidhi qad khaabat xafsatu wakhasirat xafsa waa khasaartay waana hoogtay way hoogtayo waa khasaartay kuntu adunnu waxaan malaynayay anna haadaa kan yuushiku inuu soo degdegayo an yakuuna ay an yaqaca inuu dhaco waa malaynaya waxaan inay imaadaanuu leeyay inay imaanayaan fa jamactu calaya hiyaabii dharkaygii ayaan isku ururiyeyn jag isku siiyey fa sallaytu salaata alfajri salaaddii subaxaan tukaday maca nebiyi baan la tukaday sal l slam fadakhala nebigu wuxuu galay mashrubatan lahu meel qol sarreeya oo meel taag oo kore ku yaallo ayuu galay maxalushaahidka oo meesha factazala fiihaa halkaasuu nebigu uga dheeraaday naagihiisii iyada dhexdeeda ayuu ku dheeraaday fadakaltu calaa xafsata xafse ayaan usoo galay faidaa hiya tabkii way ooyinaysaa qultu waxaan idhi maa yubkiiki maxaa kaa ooyinsiinayo awalam akun xadartuki miyaanan kuu digin aniga aطallaqa kuna rasuulu lahi sal l slam rasuulkii ma idin furay qaalat waxay tihi laa adrii ma ogi huwa daa waa kaas isagu fi lmashrubati meeshaas kor koraysa taagga ah qolkaas marka taagga saaran waa ka joogo fakharajtu waan baxay faji'tu lmimbara mimbarkii baan imid faidaa xawlahu rahdun jamaaco ayaa mimbarka agagaaruhu agagaarkiisiiba ah yabkii bacduhum qaarkood ay ooynayaan fajalastu macahum qaliilan wax yar baan la fadhiistay uma halabanii waxaa iga qaalib noqdo iga adkaada uma halabanii waxaa iga adkaaday buu yidhi markaasi ayb fajalastu macahum waan la fadhiistay qaliilan wax yar uma halabanii waxaa iga qaalib noqdo iga adkaaday maa ajidu waxa aan dareemaye faji'tu almashrubata faji'tu waan imid almashrubata meeshii qolkii korreeyey ayaan imid allatii huwa fiihaa mashrubadaas oo markaas yanii allatii huwa fiihaa ayb oo markaa yanii uu joogay u ahaa faqultu ligulaamin lahu aswada faqultu ligulaamin addoon yanii lahu nebiga u sugnaada waxaan ku idhi aswadda madow yani addoon madow oo rasuulka sala اllahu alayh waali wasalam ou lahaa ayaan u imid oo meeshii taagan waxaan ku idhi buu yidhi marka ninkaasi ista'din licumara cumar istiidaan weydii ista'din licumara cumar istiidaan weydii yani ista'din licumara cumar u istiidaan dalab fadakala waa galay ninkii fakallama nebiya sal l slam nebiguu la hadlay ayb uma kharaja waa soo baxay faqaala waxa uu yidhi dakartuka lahu waan kuu sheegay buu yidhi nebiga arrinkaaga waa u sheegay fasamata waa iska aamusay shib ayuu yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu intuu qof istiidaan weydiisto war makuu soo galaa maya uu yidhaahdo ama shib iska yidhaahdo inuu iska laabto wax dhibaataana ma laha ayb qofka in shani kale uu haystaa laga yaabaa meel kale wax kale inay jiraan howl kale inuu ku dhex jiro dhib male ceeb male ayb qur-aankuna waa sheegaya marka ayb ya ayuha اladiina aamanuu laa tadkuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tastaأnisuu watusalimuu calى ahliha dalikum khayru lakum lacalakum tadakaruun fain lam tajiduu fiiha axada falaa tadkuluuha xataa yu'dana lakum wain qiila lakum irjicuu faاrjicuu huwa askaa lakum ayb aadaabta marka aad ugu dadaalo islaamka ayb la innaga haddii qofka uu yidhaha ninka hebel gurigiisa oo iga xirtay yaa lagu leeyahay waa ii diiday inuu gurigii inaan soo galo ii diidaa lagu leeyahay waa dad marka jafaaf iyo acraabinimo iyo niyad xumo ay ku badan tahay dadka zamankan dadkeenu isaga badan yihiin ayb dareenkaa isaga badan uma qara markaa wuxuu yidhi fadakala ayb fansaraftu waa iska tegey buu yidhi xataa jalastu ilaa aan fadhiistay maca arahdi jamaacadii aan la fadhiistay alladiina cinda almimbari kuwaasoo mimbarka agtiisa ahaayeen jamaacadaydii mimbarka uu agtiisa fadhisay ayaan la u imid uma halabanii waxaa iga adkaaday oo iga qaalib noqday maa ajidu waxa aan dareemayey oon helayay faji'tu waa imid haddana fadakara midlahu intii oo kaleu sheegay fajalastu maca arahdi haddana waa soo laabtay buu yidhi jamaacadii baan la fadhiistay alladiina cinda almimbar kuwaasoo mimbarka agtiisa ahaayeen uma halabanii waxaa iga qaalib noqday maa ajidu waxa aan dareemayey faji'tu lulaama hulaamkii baan u imid faqultu waxaan idhi ista'din licumara cumar idin u dalab fadakara milahu falamaa wallaytu markaan tegey jeestay munsarifan xaal aan ahay mid gadoomayo noqonayo faidaa algulaamu wiilkii waaba isagoo yadcuunii ii wacayo oo ii yeerayo qaala waxa uu yidhi aadinaa laka rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa kuu idmay fadakaltu calayhi waa u soo galay faidaa huwa muajicun faidaa huwa waaba isaga oo mutajicun nebigu ou jiifa calaa rimaali xasiirin darin cawdeeda korkeeda isagoo ku jiifa rimaal waxaa laga wadaa cawda marka la dherinta ama cawda marka la falkinayo waa laysku xejiyaa soomaa leynay qaadanaysaa riigay qaadanay marka riigi riigay noqonaysaa qofku markuu ku seexdo marka waa ka soo baxaysaa calaa rimaali xasiirin marka wuxuu ka wadaa derin ama gogol cawdeed isagoo ku kor jiifa ayb laysa baynahu wa baynahu firaashun iyadoo derintaas cawda ka samaysan iyo nebiga korkiisa wax gogol iyo joodari uma dhexaynin qad ahara arimaalu cawdii waxay saamaysay bijanbihi dhinaciisa qofku markuu cawda ku jiifto way ka soo baxaysaa sooma saamaynta uu sheegaya taas muttaki-un calaa wisaadatin gogol ayuu ku dangiigay min adamin maqaar ka samaysan xashwuhaa cubkeeduna liifun uu yahay qumbe ama waxaan liif uu yahay lagu cubay ayb fasallamtu calayhi waan salaamay uma qultu waxaan idhi waana qaa'imun anoo taagan dallaqta nisaa'aka rasuulka ilaahiy naagahaagii miyaad furtay ya fasallamtu calayhi uma qultu wa ana qaa'imun dallaqta nisaa'aka sidaas naagahaagii miyaad furtay farafaca basarahu araggiisiibuu kor u qaaday ilaya xaggeyguu u soo qaaday faqaala waxau yidhi laa maya ma furin uma qultu waxaan idhi wa ana qaa'imun anoo taagan asta'nisu aan weheshanayo warkaas yani hadalkaas aan jeclaysanayo yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow low ra'aytanii haddaad i arki lahayd wa kunnaa macshara qurayshin annagoo reer quraysh ah naqlibu nisaaa naagaha waa ka adkaa jirnay falamaa qadimnaa calaa qowmin dad markaan u soo galnay taqlibuhum nisaa'uhum naagahoodu ay ka adag yihiin fadakarahu warkiibuu sheegay fatabasama اnebiyu sal slm nebiga waa dhoolla caddeeyey uma qultu waxaan idhi low ra'aytanii wadakhaltu calaa xafsata haddaad i arki lahayd yanii anoo xafso u galay faqultu waxaan idhi laa yagurannaki younan ku kadinin an kaanat jaaratuki hiya awda'a minki wa axabba hiya awda'u minki hoyi an kaanat jaaratuki hiya awda'a minki inay tahay mid wanaag badan adiga kaa fiican wa axabba ila nebiy sal l slama nebigana uu kaa jecel yahay yuriidu caaishata yani xafsan saa anoo ku dhahaya haddaad i arki lahayd yani waad yaabi lahayd arrintaa yaanay ku kadinin inay caaisho kaa fiican tahay nebiguna uu kaa jecel uu kaa jecel yahay fatabasama ukhraa mar labaadu dhoolla caddeeyey nebiga fajalastu waan fadhiistay xiina ra'aytuhu markaan arkay tabasama inuu dhoolla caddaynayo markaan arkay nebigiiyo faraxsanoo dhoolla caddaynaya waa iska ag fadhiistay marka uma rafactu basarii fii beytihi araggeygii baan kor u qaaday gurigiisa ayb yaan ugu qaado gurigii baan fiirfiiriyey fawallaahi baan ku dhaartay maa ra'aytu ma aanan arkin fiihi dhexdiisa shay-an wax ma aanan ku arkin yaruddu lbasara ayb aragga celiyo ayb araggii soo celiyo wax araggii celiyo ma aanan ku arkin hayra ahabatin alaain uhubatin ma idin dhiga hayra ahabatin uhubatinna dabdigaasna waa jira maqaaro alaain saddex maqaar un baan arkay buu leeyahay ihaab maqaarkaa faqultu waxaan idhi idcu llaaha ilaahay tuub falyuwasic calaa ummatika ummaddaada ha u waasiciye saddex maqaaran ku arkay buui fa ina faarisa waruuma faris iyo ruum wusica calayhim korkooda waa loo waasiciyey wa ucdu dunyaa adduunyadii baa la siiyey faraha loo geliyey wahum laa yacbuduuna allah ilaahayna ma caabudayaan iyagoo gaalo ah oon ilaahay caabudin baa adduunyadii gacanta loo geliyey rasuul allah ummaddaada ilaahay u bari ha u waasiciye wa kaana muttaki'an nebigu wuxuu ahaa mid dangiigo faqaala waxa uu yidhi awa fii shakin anta ya bna alkhadaab cumarow shaki miyaad qabtaa buu yidhi shaki miyaa kaaga jira inaan xaq ku taagannahay wuxuu leeyahay haddii kuwaas la siiye waxaas quruxda badan iyo adduunyada la siiye annagana aan ciriirigan ku jirna shaki miyaa kugu jiro ulaa'ika kuwaadaasi qowmun qolo weeyaan cujilat lahum loo soo dedejiyey طayibaatuhum macaankoodii iyo yacni raaxadoodii baa loo dedejiyey fi lxayaati dunyaa baa loogu soo dedejiyey maxaad ka rabtaa yidhi nebiga sal sl ayb faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay istakfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydii meel baan ka dhacaye ilaahay dembi dhaaf ii weydii yani adduunyada dhanaa waxay tahay addunyaa sijnulmu'min wa jannat lkaafir nebigu saasuu yidhi sal sl adduunyadu waa mu'minka xabsigiisa gaalka jannadiisa culimmadii horena marka waxay yidhaahdeen selafka qaar ka mid a waxaa la yaab leh marka qof mu'min ah xabsigiisa sida oo u jeclaanayo meel adiga xabsi kuu ah inaad dana jeclaataa waa aqli xumo saasay dhihi jireen addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir qofna marka sijnigiisa iyo xabsigiisu ma jeclaado ayb oo ninku marka xabsi adduunyo la geliyo goormaad ka bixi doontaa buu is yidhaahdaa ee nin xabsigii iska sii dheeraysano iska jeclaadaa ma jirto faactazala marka adduunyadii haddiida cumar waxaan uu ka istikfaar dalbaaya innaga marka xaggeen joognaa marka istikfaarta marka waxaa laga dalbaaya in la fahmo waxaa laga dalbaaya dabcan waa xirsiga xirsigaasna de bani aadamka wax ku jira xadiidkii nebiga waxau low kaana libni aadama waadiyan min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan bani aadamku haddii waadi dahaba la siiyo laba in looga dhigo jeclaanaya walaa yamla'u faahu ila turaab wayatuubu اllahu calaa man taab nebigu wuxuu yidhi laakiin ilaahay ciddii usoo noqoto waa ka towbada culammadu waxay yidhaahdeen xirsigaas iyo dadaalkaas faraha badan ee shilinba shilin ku dar haddii ilaahay wax ku siiyo war intaan intii oo kale ku soo dar niyada kaaga jirtaa laga towbad keenaaba kaasaa towbadkeen u baahan lanna xadiidku wuxuu yidhi markuu xirsigii ka hadlay wayatuubu llaahu calaa man taaba la daba dhigan xirsiga nafsuhu baa laga towbad keenaa iyo dadaalkaas maxaa yeele hamigu wuxuu ahaa in aakhira loo dadaalo laakiin aakhiradii dad iska fiirsanayaba maba nihinba oo ninkaas waa iga aakhiro badan yahay ama aakhiro wax iga bataa waa dadaalayaa tartan wa fii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun iyo ma leh adduunyadii laakiin dadka waxaad moodaa marka siyaabo badan uuna nebiga ku daaweeyey wuxuu yidhi dardaarannada rasuulka waxaa ka mid ahaa inuu yidhi qofku ha fiiriyo unduruu ilaa man huwa laa tanduruu ilaa man huwa fawqakum daqoos dadka idinka koreeya ee adduunyada idinkaga sarreeya ha fiirinina wanduruu ilaa man huwa asfala minkum qofka idinka hooseeya fiiriya buuri adduunyada ninka kaa hooseeya fiiri haddaad caafimaad qabto kan jiran fiiri haddaad hanti haysato xoogaa yar biilkaagii ilaahay kuu sahlay midkaan baahan oo wuxuu cuno la fiiri iyo meeluu wax ka keena la eeg ayb nin walbaa marka ninka ka hooseeya adduunyada markay tahay ha fiiriyo wadaalika ajdaru an laa tasdaruu nicmat allah sidaasaa ku habboon buu yidhi nebiga inaydnan xaqirin ilaahay nicmadiisa wuxuu yidhi marka cumar marka sidaasuu dhahay faqultu yaa rasuul allah istakfir lii faاctazla الnabiyu sal ا slm nebiga waa dheeraaday min ajli dalika اlxadiid sheekadaa darteed xiina afshathu markay faafisay sababkii nebiga uu naagihiisa uga tegay baa lagu sheegaya markay faafisay xafsatu xafso ilaa caaishata ay u sheegtay u faafisay wa kaana qad qaala waa qisadii suuratu taxriim ay ka warramaysaa ayb wa kaana qad qaala waxa uu yidhi nebiguna markii sidaa ay dhacday maa ana anigu ma ahi bidaakhilin mid gelaya calayhina korkooda shahran bil nebigu marka waa dhaarta wuxuu yidhi bil inaanan u tegayn inuu yidhi haweenkayga min shiddati mawjidatihi waxa uu dareemay ama carada caradiisa darnaanteeda darteed calayhina korkooda uu u carooday xiina caatabahu llahu markuu ilaahay canaantay yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajik markii sidaa leeyay falamaa madad markay tagtay tiscun wacishruuna labaatan iyo sagaal dakhala calaa caaishata caaisha u galay fabada'a bihaa waa ka bilaabay faqaalat lahu caaishatu caaisha waxay ku tihi inaka adiga aqsamta waad dhaaratay anlaa tadkhula calayna inaadan noo soo gelin shahran bil wainaa anaguna asbaxnaa waan waa beriisanne bitiscin wacishriin sagaal iyo labaatanaan maanta sagaal iyo labaatankii oo yani shalay yani habeenkan maalinkiisii sagaal iyo labaatan ayay ahayd ayb wainaa asbaxnaa bitiscin wacishriina leylatan acuduhaa caddan waa tirinayay tiri faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi ashahru tiscun wacishruun bishu waa sagaal iyo labaatan oo sagaal iyo labaatan waa noqotaa wa kaana dalika shahru bishaana wuxuu ahaa tiscan wacishriina labaatan iyo sagaal faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faunzilat aayatu takhyiir waxaa la soo dejiyey aayaddii doorgelinta aayadda suurat اlaxzaab aayadda ku jirto yaa ayuha nabiy qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna اllaha wadaara اlaakhiraةa faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajra caiima aayaddaas marka yaa timid aayata takhyiir baa soo degtay fabada'a bii waa igu bilaabay awala imra'atin naagtii ugu horraysay xaal aan ahay fa qaala waxa uu yidhi innii daakirun laki amran arrin baan kuu sheegayaa walaa calayki anlaa tacjalii wax dembioo korkaaga noqonayana ma ahan haddii aadan degdegin yacni haddaad tidhaahda aniga ku degdegi maayo waa ka soo fiirsanaya arrinkan wax dhiba iyo dembi ama jiraan ayb xataa xataa tasta'mirii abaweyki ilaa aad aabba labada aabbaha iyo hooyada aad soo ka soo amar qaadato qaalad waxay tidhi qad aclamu waan ogahay ana abawaya labadii labadii i dhashay hooyada iyo aabbahay lam yakuunaa inaynan ahayn ya'muraanii inay i amrayaan bifiraaqika adiga inaan ku faaruqun kaa tago uma qaala waxa uu yidhi in allaha qaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika ilaa qowlihi cadiiman qultu waxaan idhi afii haada kan miyaan asta'miru abawaya hooyada iyo aabbahay mitanaan kaga soo amar qaadanayaa fa inii uriidu allaha warasuulahu wadaara alaakhirata aniga waxaan rabaa alle iyo rasuulkiisa iyo aakhiro uma khayara nisaa'ahu naagihiisii buu khiyaar geliyey faqulna midla maa qaalat caa'ishatu caaisha wixii ay tiri ayay yidhaahdeen marka rasuulka xaasaskiisu fiqigooda iyo cilmigooda iyo khayrkooda iyo fadligoodaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ninku hadduu naagtiisa khiyaar siiyo uu yidhaahdo haddaad doontana waa ku faaruqayaa haddii aad doontana oo aad yacni sidaan aan ku noolnahay hadda aad rabtana waa ku noolaanaynaa haddii sidaa uu yidhaahdo oo khiyaar uu siiyo khiyaarkaas ama takhyiirkaasi furiin inuunan ahayn ayb khiyaarka bimujaradihi furiin ma aha ayb waxaa kaloo laga qaadanaya iilaha inuu bannaan yahay rasuulka naagihiisi waa ka dhaartay qofku marka naagtiisu wuu ka dhaaran karaa ilaa waa intuu dhaartoba wuxuu dhihi karaa inaanan ku imaanaynin xukunkeeda marka kitaabuliilaa buu noogu imaan doonaa kitaab gaar wuu samayn doonaa ayb xadiidka wixii loo tarjamayoo mashruubadana waa daliilu u yahay ayb qaala xadaanii ibnu salaam qaala akhbarana alfazaariyu can xumaydin aطawiil can anasin radia allahu canhu qaal aalaa rasuulu llahi sal l slama nebigu waa dhaartay min nisaa'ihi naagihiisuu ka dhaartay shahran bil wa kaanat infakkat qadamuhu waxaa murgucatay qadamuhu gomadiisa lugtaa ka murgacatay nebiga sal l slam dilaac ayaa ku dhacay fa jalasa fii culliyatin ayuu fadhiistay meel kore oo lahu isagu uu lahaa fii culliyatin taasuu ka rabaa hadda kale mashruubadii waa keenay daliilkeedii culliyadiiba waa fajaءa cmaru cumar baa yimid faqaala wuxuu ku yidhi aطalaqta nisaaءaka naagahaagii ma furtay qaala laa walaakinii aalaytu minhuna shahran bil ayaan ka dhaartay famakata tiscan وacishriina ayuu nagaaday uma nazla waa degay fadakla calىa nisaa'ihi naagihiisiibu u galay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man caqla baciirahu ratigiisa ninkii xidho cala اlbalaai balaadka ku xidho balaadna marka waxaa la yidhaahdaa dhagaxda lagu goglay masaajidka albaabkiisa oo kale masjidka albaabkiisa dhagaxa jaayga ah lagu daadiyo ama waxa lagu firdhiya mutaneel ha noqdo ama ha noqdo jaay iyo wuxuu ahaadaba ayb ow baabi اlmasjidi ama masjidka albaabkiisa ninka ratigiisa ku xirto qaala xadaanaa muslimu qaala xadaanaa abu caqiil ayb qaala xadaanaa abulmutawakil annaajiyu qaala ataytu jaabira bna cabdillaahi baan u imid radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi dakhala الnabiyu sal l slam almasjida nebiga masjidkiibuu galay fadakaltu ilayhi waan u soo galay wacaqaltu اljamala ratigii baan xihay oon dabray fii naaxiyati اlbalaati dhagaxda meeshay ku firdhisan yihiin albaabka hortiisa dhinaceeda ayaan ku xihay faqultu waxaan idhi hada jamaluka waa kan ratiga aad iga gadatay fakharaja waa soo baxay nebiga fajacala wuxuu gudagalay yudiifu biاljamali inuu markaa yacni ku wareegayo ratigii qaala waxa uu yidhi aljamalu wahamanu laka ratiga iyo lacagtaba ada iskale lacagtii oo uga gatayna waa waa iska iska qaada u yidhi lacagtaana ratigana waa ku siiye iska iska cesho maxalushaahidka marka ratigii inuu ku xihay waay meeshaas balaadka ah kitaabalmadaalim marka meel xaggee buu ka soo gelaan waxay ka soo gelaysaa meelaha sidaasoo kaleo caamka ah matalan ama masaajidda albaabadoodaoo kale ama yacnii meelahaas caamkaa haddaan dadka maraayo iyo dadka masjidka gelaayo iyo aynan dhibaynin in wax lagu xidhan karo qofku isticmaali karay meeshaas caamkaa waa la isticmaali karaa bishardi mafsada la-aan inay noqoto ayb hadday mafsada timaado adiga maslaxadaadan khaaskaa cirkaa loo diraya mafsado raajixa hadday timaado maslaxadan yartood helaysid meel kale alla aadaa lagu leeyahay ayb innaga waxna wareeriye waxaa ka mid a baabuurta masaajid masaajidka albaabkiisa lagu goynayo ninka baabuurkiisa u naxaayo baabuurtan waa weynko tirada oo yacni culayska badan oo dhibka badan inay baabuurkii ka wax ka yeelayso ayuu kala cararayaa markaas muxuu samaynaya albaabkiibuu kusoo nabayaa marka waxaad moodaa albaabkiibuuba ku niibayaa albaabkii markau sidaas u saara marka meel laga gala lama helaayo mararka qaar waxaa dhacayso laba albaab saddex albaab qofka inuu iskaga daba wareego bal meel masaajidkau ka soo galo inuu raadiyo waxaas waa dhib waa mafsado daahir ah waa mafsado daahir oo muuqato wa baabuurkaaga marka maslaxadiisa loo khaaska ah loo ogolaan maayo taas qofkii marka inuu meelo kale raadiyo ama ha soo lugeeyo hadduu doono inuunan dadka ku dhibin laakiin haddaadan dad ku dhibaynin oo albaabkii uu furan yahay oo la geli karo iyadoon lagu dhibtoonin laa ba'sa inaad marka meeshaas dhigato haddaad u fiirsato qawaaniintan hadda jirana waagaas rasuulka da baabuur iyo ma jiri jirin baabuurtu hadda waxaa loo sameeyaa markii la fiiriyey masaalix mafaasidda la fiirfiiriyey meel baabuurkii in la dhigo aan loo ogolayn meel in la istaagaba aan la ogolayn liajli mafsadada ka imaanaysa darteed markaasaa waxaa lagu qorayaa calaamad meeshaan baabuurka lama dhigi karo aayad qur-aan miya iyo xadiid aawo iyo inaad tidhaahdid maaha waxaana mafsado iyo maslaxa laga eegay mafsadada iyo maslaxaduna shay in la ictibaariyey sharcigu uu dhigaayo ayb qofku marka inuu yidhaahdo maaha wax iga celinayo aniga ma leh xoraan ahay marka xornimadaada qof inaad ku dhibto lama oga baabu اlwuquufi wاlbawli cinda subaadati qowmin istaag la istaago xukunkii caddayntiibu u baab yahay wاlbawli iyo kaadi lagu kaadiyo cinda subaadati qowmin qolo qashinqubkood dad meel ay lahaayeen hadday meel iyagoo qashinqub ka dhigtaan oo gaar ay u samaystaan meeshaas qashinqubka ah haddii qof ku kaadsho maalan oo kaadi ku qabataba meeshii ama uu istaagaa laba dhib ma laha dulmi ma aha oo mar hadday qashin iyo wasaq iyo najaas ugu talagaleen yacni kaanahum inay dhibayninba meeshii laakiin aan qashinqub aan ahayn haddaad kaadin la istaagta ka waran dadkaa ku dhibeen lama ogola taas ittaqu laacinayni iyay soo gelay dariiqa midka dadka dariiqooda ku kaadsho iyo midka dadka guryahooda ku kaadinaa derbigii waa soo uree kaadida hadii laga buuxsho meesha kaadida darishadii markii saal loo furaba kaadi baa qofkii kusoo gaf kusoo dhahayso marka lama ogola waxaas taas qال xdثna سلyمان بن xرب عن شhuعبة عن maنصuر عن أbي wائل عن xudayفة رaضي الله عنه qاal لqad raأytu rasuul الlahi sl ل sلم nebigaan arkay ow qaala ama wuxuu yidhi laqad أtى النabiyu sl ل sلم nebigu wuxuu yimid subaadaةa qowmin qolo balbaled qolo yanii qashin qubkood fabaala waa kaadshay qaa'iman isagoo taagay istaag in lagu kaadi kara waa soo marnay waxaa kaloo laga qaadanaya qashin qubkaas oo dadkuba ay ugu talagaleen najaasta iyo waxyaabahaas haddii qof uu ku kaadsho waxba dulmina maahan dhibna male baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man akhada qofkii qaado algusna laan iyo wamaa yu-di naasa dadka waxa dhibayo fi ariiqi jidka dhexdiisa ku dhibayo faramaa bihi tuuro iyaduna dulmi ma aha maalan nin baa gurigiisa geed ku abuurtay geedka qodax iyo waxbuu leeyahay waddadii kusoo foorarsaday isagay ahayd inuu gooyo soo maha haddii ounan goynin oo dadkii meesha maraayay nin ka mida ou kow siiyo laantaas ninkaani waxba uma qabsan karo leanna ninkaani dhib iyo mafsadou zuuliyey waxba adiga kaama qaadin taasaa laga qaadana baabku saas u baabayna qaala xadaثanaa cabdullahi bnu yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa maaliku can sumayin can abi صaalix can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal slama qaal baynamaa rajulu xillinin yamshi uu soconaayey biطariiqin jid wajada wuxuu helay uu arkay gusna shawkin qodax laanteed laan qodxa leh cala ariiqi jidka korkiisa ah fa akhadahu waa qaaday yacni waa gooyey fa shakara allaahu lahu ilaahay waa u abaalguday ninkaa fahafara lahu waa u dembi dhaafay marka laantii yaa iska lahaa iyo yaa laga gooye lama dhihin ninkan isaga xaq umale inuu dariiqa laan qodxale uu kusoo foorariyo ayb ayb tarjamada marka macnaha uu u keensaday sidaas baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ida اkhtalafuu hadday isku khilaafaan fi طariiqi اlmiitaa'i waddada waasaca ah jidka waasaca barxadda ah hadday isku khilaafaan wa hiya الraxbatu waa barxadda ama meesha waasaca takuunu ahaanaysa beyna طariiqi jidka dhexdiisa dariiq waasaco weyn ayay isku khilaafeen qaybaan ka qaadanayaa maya iyo anna qaybaan ka qaadanaya intaasaan ka qaadanayaa maya intaas yaa laysu khilaafay sida laysugu khilaafi karaana waxay tahay waddadu marka ay cusub tahay meeshaan waddo ma lahaa jirin ama dhul ixyaa ulmawaad dhul duur ahaa dad badanaa noolaystay dhul iska duur ahaa ayaa dad inay noolaystaanay rabaan ninba qaybu noolaynaya markaas waxay yidhahdeen war aan waddo samaysanno dariiq nin walbaa dariiq uu maro iyo gurigiisa kusii jeedsado iyo dariiqa noocaasa oon awal hore u samaysnayn marka la samaynayo oo dadku ay isku khilaafaan anaa intaan ka qaadanaya maya ma qaadanaysid laysku khilaafo see xal noqone marka taas waa xadiidka macnihiisa hadda ogow waddo samaysan maahan haddii waddadan mar hore la bixiyey oo nidaam uu bixiyey maalan toban mitir oo kale laga dhiga toban toban ay tahay qofkaani markaa dadkan maba isku khilaafi karaan iyaga taas nin waddada xaq u leh male dadka maariintaa iska leh ninkii dan ku qabsanayo waa isaga qabsan karaa laakiin bishardi dadka maraayo inuunan dhibin ayib meeshaas marka laakiin waddada sidan kale ah oo awal aan hore u dhisnayn oo dadkan maalan meelay noolaysteen dhul weynin badan dariiqay rabaan in laga falo dariiqaas say ugu heshiinayaan hadday isagu haddaanay isku daynaynin uma yuriidu ahluhaa dadkeeduna ay rabaan albunyaana dhismo dhisid ay rabaan waddadii inay dhistaan fa turika minhaa liariiqi jidka haddii looga tago sabcatu adrucin toddoba dhudhun waddadii marka in toddoba dhudhun laga dhigo looga tago qال xdثnا موسى بن إسماعيل qال xdثnا جرير بن xازم عن الزبير بن khirيd عن عكرمة qال سمعت أbا هريرة رضي الله عنه قال qضى النبي صلى اه عل سلم نبgu wuxuu xukumay إida تشhاajarوu hadday doodaan في طريiq الmiitaaءi طريiqa waasaca ah hadday ku doodaan dadkiisa بسبcaةi أdrucin todoba dhudhun in laga dhiga dariiqa todoba dhudhun in dariiqa la siiyo ayuu ka dhigay culamada marka markay taxliilayan waxay yidhahdeen xukunkan macquululmacnaa waay toddoba dhudhunna nebigu wuxuu u sameeyey u xukumay waxay tahay awrta culayska waddo iyo dameeraha yacnii la raro iyo si ay u maraan meel waasacoy ku kala socon karaan kan xagga ka socday kan inta ka socday ayb ujeedku marka waxaa weeyaan marka wixii mari lahaaba waxaa lagu qiyaasay iyaga agtooda marka waxa ugu weyn oo dariiqaas isticmaalaya gaadiid markay noqoto waa awrtaas geeli waa la soo rarayaa meesha inuu maraa la raba ka kalena inuu maro shayga ugu weyn ee berigaas jiray kaasuu ahaa maanta marka sabcati adrucan maxay noqona marka waxay noqonaysaa qiyaas muqadar ah sharcan miyay noqonaysaa oo aan la dhaafi karin maya waxaan waa qado waayo qadaha marka waxaa weeyaan waxaa keenaya haddii cillada xukunka la garan karo amase wuxuu iska noqonaa waaqicatu cayn oo kale oo berigaas wixii jiray unbau cabir ku yahay waxaan gadaal ka soo baxay maa dariiqan hadda waxaa marta baabuur tankoodu aad u weyn yahaa maraayo oo geel iyo waxaas ka tan badanba waxa ay xambaarayaanna uu ka badan yahay maxaa la samaynaa marka dariiqyadii marka waa in loo fiiriyo maslaxada uun marka gaadiidka markaas socdo iyo siday u mari lahaayeen iyagoo nabad qabo iyagu inay ku nabad galaan gaadiidkii dadkuna inuu ku nabad galaan la rabaa ila dhinacyada dadaa ka degan soomaalia inay ku nabad galaan mararka qaar buun dadka waxaasoo dhan marka dadka khibrada u leh in inta lagala tashto ayaga ay nidaam u sameeyaan nidaamkaasaana dawladdu qaadanaya isagana la raacaa ninkii khilaafana marka waa lagu tacsiiri karaa ayb biyo korkoodaa waddo la marina buunda ah buundadaas qaab ayaa loo dhisay maalan baabuurta qaar culayskooda waa kori kartaa haddii baabuurkii la doono haiska fuulo layidhaha kow dhaxday ka kala jebaya dadkaa ku halaagsamaayo ummaddii waddadii waa ka go-aysaa in laga celiya ayb oo marka la cuquubeeyo ama maal ha lagu cuquubeeyo ama xabsi ha lagu cuquubeeyo qofkii markaa waxaas jebiyo marka toddobadan dhudhun curfigii berigaas jiray wadooyinka maanta isticmaalkooda waa kala duwanya wadooyinka jidadka yaryarkaa gala iyo waddada weyn iyo midda hayweyga oo gobollada isaga gooshayaan baabuurta iyo waddada leexadka ah iyo kulligood waxay leedahay yacnii cilmigeeda iyo maslaxada in lagu jaangooyaa la raba ee hadda ma ahan midaan xadiidka marka tarjamada waxaa weyan hadday marka dadku dariiqii ku doodaan jidka waxaa laga dhigayaa inta maslaxadu ay ku oofsamayso wixii intaas ka badan waa qaada karaan dadkii ayb laakiin intaas waa in loo dhaafo maslaxada ayb marka caqliga hadduu foorar foorarsado dhib waay waxaa arkay qofkii waddadii waa la soo cariirina xaggan xaggan xaggan meel walba markii laga cariiriyo qofkii hadhow isagii baa wuxuu weynayaa meel meyd laga bixiyaa meelaha qaar laga waayey qofaa buk ayaa jiranaya ambalaasa u baahanya meelay gashaa laga waayey see layla gaari gacan aan kusoo qaadnay ku tashanaya marka war caqliga ninkan hadda gaari marka waxa ay dhacaan un maa la fiirinayo caqligan yacnii in qof jiro karo in qof dhimo karo miyaadan caqliga awal aan lagu xisaabaynin in la dhinto iyo in la jirado labadaba mustaxiil ma aha waa wax waaqici ah marka in wax loo bannaysto maslaxada khaaskaa keliya un inaan la fiirinin baabu nuhba bigayri idni saaxibihi ayb boobkii ayuu u baab yahay xukunkiisa bigayri idni saaxibihi qofkii waxaa iska lahaa isagoon idmin idinkiisa la-aantii wax in la yska qaato la boobo boob marka waxaa la yidhaha nin wixiisa inaad iska qaadato adoon fasax ka qaadan wa qaala cubaadatu cubaada wuxuu yidhi baayacna nabiya sal l slam nebigaan la mubaayacoonay anlaa nantahiba inaanan wax boobin biliqada qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cadiy bnu haabit qaala samictu cabdاllahi bna yaziid alansaariya wa huwa jadduhu abuu ummihi hooyadii aabbaheed qaala naha nabiyu sal l slama nebigu wuxuu reebay can innuhba bililiqada iyo wlmuhlati iyo dadka si xun in loo dilo oo la jarjaro la gogooyo oo xubnahooda qaar laga jaro indhaha laga bixiyo iyo waxyaabahaas xadiidku marka tarjamada xadiidku aan isku daabaqaynaayan qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanii اleyt qaala xadaanaa cuqaylu can ibni shihaab can abi bakrin can abi bakr bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala اnabiyu sal l slam laa yazni zaanii xiina yazni wahuwa mu'min zaanigu ninka zinaystaahi ma zinaysto markuu zinaysanayo isagoo mu'min ah ee gaal miyou noqona marka markuu zinaysanayo maya culammadu waxay yidhaahdeen mumin iyo muslima laba kala ah maxamed ibnu cali abu jacfar ilbaaqir iyo zuhri iyo waxay yidhaahdeen goobaabinay qoreen goobaabinta korkeedana goobaabin kale ku sameeyeen goobaabinta dhexda ku jirtaa iimaankay ku qoreen ninkuu markuu zinaysto goobaabintii iimaanku ka baxaa islaamnimadiiu baaqi ku yahamarka macnuhu wuxuu noqonayaa laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min iimaankan laga anfiyey waa iimaanka kaamilka ah kamaalulwujuubka weliba kamaalkaa wujuub istixbaab iyo lahaan karo ninkan iimaanka ka maqan ee laga anfiyey waxaa weeyaan iimaankii kamaalulwujuubka keenaya iimaan uma dhammaystirna waxa ka maqanna waa waajib leanna maxaa yeelay kaas dartiis ayaa iimaan loo anfin karaayo shay sunno ah oo laga tegay iimaan looma anfiyo waxa iimaanka loo anfinaya waa wax waajiba un inuu ka tegay ama shay yani xaaraana inuu ku dhaco ibnu taymiya saasuu dhahay xadiidkanna khawaarijta iyo muctasilada iyo waxay u deliishadaan ninkii macsi sameeyey inuu gaal yahay madhabkaasna madhab baaطila weeyaan biitifaaqi aimati salaf walaa yashrabu اlkhamra khamrada ma cabo xiina yashrabu markuu cabayo wahuwa mu'minu isagoo mu'mina iimaanka waa laga qaadaa islaamnimadiisa laakiin ma baxayso walaa aslu liimaan waa haystaa walaa yasriqu ma xado xiina yasriqu markuu xadayo wahuwa mu'minun isagoo mu'mina walaa yantahibu ma boobo nuhbatan boob yarfacu nnaasu dadka ay kor yeelayaan ilayhi xaggiisa fiihaa nuhbadaa darteed absaarahum aragyadoodii kor ay ugu soo qaadayaan xiina yantahibuhaa markuu boobayo wahuwa mu'minun isagoo mu'min yani sidan waxaa loo leeya waxay tahay ninku markuu wax bililqaysana maalin cad oo loo jeedo wax boobayaan dadkii marka qof mu'mina isagoo mu'mina intuu wax qaato oo u dhaco isagoo saas loo fiirinayo ninkii laga dhacayna oo saa u fiirinayo dadkuna ay sidaas u fiirinayaan sidaa ma yeelo isagoo mu'min ah ayb iimaankii baa laga qaadaya xishood ma leh ayb dadkeenna waxaad arkaysaa meel unbaa lagu yaacayaa dadku bililiqay waxbay bililiqaysanayan nin waxaad arkay kursi wata halkaasaa kursi u saaran yahay waa waa ordaan wax oo hadda kursigaa usoo kordhina meel ka maran u buuxin maayo laakiin iimaan la-aantii baa waxay u keentay wuxuu iska dhaadhiciyey haddaadan ninkaas wax ka bililiqaysanin maba noolaa kartid dadkiioo kuu jeedo alloo ka weynoo ku arkaayo qofka inuusa ilaahay ka xishoonin mu'miniintii ka xishoonin halkaas oo wax ku bililiqaysto waxaa la mida dadka iyaguna jidka taagan gacanta u taagan tahay bililiqada iyo isbaarada ay ugu taagan tahay bac madoobaa halkaas u taalla dhab geli dhab geli wax muqaabilana male ninkaas halkaa maraayo wax uu siinaayo male muqaabilana lacag unbuu ka guraa bis wax muqaabila amni ma siinaayo waddo ka hagaajin maayo iyadoo bililiqada iyo canshuuruhu xaaraanba iska ahaayeen haddana waxba haddana haddaan laguu samayninoo qofkii wax laga qaado waa wareer waxaas o dhan waa bililiqo meeshaan marka ugu dambaysa waa maxalushaahidka wacan saciidin waabi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal l slm milahu ila nuhbata maana qaala alfirabriyu bukhaari ardaygiisa yani ninka ka warinaya kitaabka wajadtu bkhaطi abi jacfar qaala abu cabdillaahi tafsiiruhu tafsiirkiisa an yunzaca minhu in laga siibayo yuriidu اliimaana iimaankaa laga siibaya markaas madaxiisa korkiisa ahaana haddii waxaas uu ka baxo oo uu camal wanaagsan iyo tooba la yimaado kusoo noqon asluliimaanka maaha waa kamaalka waajibka asluliimaanka islaamkay isku mid yihiin baabu kasri الsaliibi saliibka jejebintiisa wa qatli اlkhinziiri iyo doofaarka dilidiisa halkan marka waxuu rabaa inuu baab uga dhigto shaygii sharcigu idmo in la baabi'iyo ninkii baabi'iyo magdhow ka bixin maayo qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa zuhriyu qaala akhbaranii saciid bnu lmusayab samica abaa hurayrata radia allahu canhu can rasuuli lah sal l slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yanzila fiikum ilaa dhexdiinna uu kasoo dego ibnu maryam nabi ciise xakaman muqsidan isagoo garsooro ah cadaalad mid falaya ah fayaksiru saliiba saliibkuu jejebinayaa wayaqtulu lkhinziira doofaarkuu dilayaa wayadacu ljizyata jizyadiibuu tuurayaa wayafiidu lmaalu maalkii ayaa faafayo xataa laa yaqbalahu axadun ilaa qofna uusan ka aqbalin xadiidka marka fayaksiru saliibadaa laga qaada hadda ma la dhihi karo nebi ciise sharcigiisu sharcu man qablana annaga sharci nooma ah lama dhihi karo leanna wakhtiga uu nebi ciise waxaan samaynaayo waa aakhiri zamanka marka uu samaynayana sharciga nebi moxameduu raacayaa ila nebiyullaahi ciisa sharci cusub la imaan maaye shareecadii nebiga unbuu shareeco ka dhiganaya wa calaa haadihi nukta ayuu xadiidkan u keenay imaamu lbukhaari ayb meeshaas marka doofaarkii isagana dilkiisa waa ma'duum mar haddii la idmay marka ninkii nin doofaar ka dilaayo ma u magdhabahay in maba lalahaan karalama yeelan kara wax la yeelan karaa halkan marka ibnu xajar laakiin wuxuu leeyahay walaa yakfaa ana maxalla jawaazi kasri saliibi idaa kaana maca almuxaaribiin gaalo muxaaribiin hadday saliibka wataan laga jebin aw idimiyi ama dimi idaa jaawaza bihi اlxadda gaal jizye bixiyo muslimkii ku dhex nool haddii uu xadkii loo dhigay dhaafo isagana waa laga jejebin karaa alladii cuuhida calayhi oo waa maxay saliibkan bannaanka hawla soo baxo gurigaaga ku hayso heshiisku saas hadduu ahaa maalan bannaanka uu la soo baxo dee asaga jebiyey waa laga baabi'in karaa fa idaa lam yatajaawaz hadduunan xad gudbin wa kasarahu muslimun nin muslimana uu saliibkii jebiyey mutacadiyan isagoo ku xadgudbayo tacaddi sameeyey لأنهم على تقريiرهم على ذلكa يؤdوuنa الجiزية لأن waxaa loo qiray inay diintooda iska haystaan jiزyana baxشhaan mسلمku marka heshiiska inuu ilaaliya waa haddii gurigiisa intou daلق ugu yaraa saliibkii sariirta u saarnaa oo intou ka qaato oo ka jebiyey wow تacadi buu sameeyey ayb ninkaa marka kaana mتacadiyan buu ahaanaya nin tacadi sameeye tacadi buu sameeyey marka sidee marka la yeelaya da saliib kale miyaa loo bedelaa maya xaaraan ay noqonaysaa sidii kale marka loo loo yacnii tacadigaas looga raaligeli kara in looga raaligeliyo ayb baa markaa wuxuu yidhi walaysa dalika minhu naskan lisharci nabiyina nabiyullaahi ciisa qisadiisa sababka loo keenay waxay tahay maadaama sharcu nebi maxamed sharcigiisa uu raacaya ayaa meeshan loo keenay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal tuksaru dinaanu hal tuksaru ma la jejebinayaa addinaanu weelasha allatii fiihaa khamrun khamrada ay ku jirto ow tukharaqu aziqaaqu sibraarada khamrada ee lagu shubto ma la jejebinaya ma la dildilaacinaya ma la jeexjeexaya fain kasara sanaman sanam hadduu jabiyo ow saliiban ama saliib ow dumbuuran ama gurbaan ow maa laa yuntafacu waxaan lagu intifaaci karin bikhashabihi looxiisa shay wuxuu jebiyey intifaac kaleba aan lahaynba lagu intifaaci karin alwaaxiisa iyo waxa uu ka samaysan yaha laguma intifaaci karo waa jebiyey gurbaan iyo saliib iyo sanam wa ayb wa utiya shurayxun shureyx waxaa loo keenay fii dumbuurin gurbaan kusina la soo jebiyey shureex qaadi buu ahaa falam yaqdi fiihi bishayin waxba kuma xukumin yacnii mmagdhow iyo damaan iyo waxbixi ma uunan dhihin iska tago leanna dumbuurkaas waxaas aalaadkaas marka munkarka qofkii jebiyo magdhow ma la dhahayo dumbuur waa gurbaan la garaaco gurbaan marka shureex markii loo keenay iska daa ma waxba ma uunan meeshaa marka waxaa laga qaadanaya wixii munkar asalkiisa ah nafci kale aan lahayn ninkii jebiyo damaan laga qaadi maayo qaala xadaanaa abu caasim aضaxaaku bnu mklad can yaziid bni abi cubayd can salamata bni اlakwac ulaai waa xadiikan ulaaiyaadka bukhaariyu ka mid yahay ana الnabiya sal l slam nebiga ra'aa wuxuu arkay niiraanan dab tuuqadu la hurinaya yowma khaybar faqaala wuxuu yidhi calaama tuuqadu hadihi الniiraan dabkan maxaa loo hurinayaa qaala calى اlxumuri اlinsiyati dameerihii dabjoogga ahaa ee dadka dhex joogay ayaa inta la qashay baa hilbahooda lagu karsanaya qaala ksiruuhaa jejebiya buu yidhi wahariiquuha daadiya qaaluu alaa nuhriiquhaa wanaqsiluhaa miyanan daadinaynin oonan dhaqaynin qaala qsiluu dhaqa baad baahi u qabtaan iska dhaqda waaye qaala abuu cabdillaahi kaana bnu abi uways yaquulu alxumuri linsiya alxumuri lanasiya ayuu dhahay binasbi اlfi wاnuun بفتح الألف والنون cلاaمd عراaب w d لakiن تjawز بفتح الألف marka شhaygan oo hadda waxaa hilibka dameeraha waa xaaran dherigii iyo waalkii ay ku jirtay nebiga hala jejebiyo yidhi marka ninkii jebiyo waal wax xaaraana ku jiraan khamri waal saas oo kale ninka hadda jebiyaa marka inaan marka jebintiisu waxba aynan ka laga damaanaynin ayb qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa bnu abi najiix can mujaahidin can abi macmar can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal dakhala nabiyu sal slam makata nebiga maka ayuu galay wa xowla alkacbati kacbada agaaraheedana alaaثu miatin wa situuna nusuban saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa taala fajacala yadcanuhaa nebigu wuxuu gudagalay inuu farta uu ku riixayo fajacala wuxuu gudagalay yadcanuhaa inuu duraayo bicuudin inuu ku durayo y caynkama kordhiga ya ha yadcunuhaa uu ku mudaayo bicuudin laan fii yadihi gacantiisa ku sugnayd wajacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu dhahayo jaءa alxaqu wazahaqa albaaطil asnaamtii waa daadanayen marka waa baaba'ayen islaam marka ninku hadduu jebiyo wax damaan bale qaala xadaanii ibraahim ibnu mundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaanaa anas bnu ciyaad can cubayd illaahi bni cumara can cabdiraxmaan bni alqaasim can abiihi alqaasim alqaasim bni moxamed bni abi bakr can caaishata radia allaahu canha annaha kaanat ittahadat waxay samaysatay calaa sahwatin gandoob ama daah lahaa sitrun astur leh أنha اتخذت waxay samay ka samaysatay calaa sahwatin gandoob korkiisa lahaa iyada ay lahayd sitran bay ka samaysatay daahay ka samaysatay fiihi tamaatiilu kaasoo sitrigaasoo korkiisu ay ku yaallaan masawiro fahatakahu nebiyu sal l slam nebiga waa jeexjeexay faاtakhadat minhu numruqatayni laba barkimood lama laba busto ayay ka samaysatay waa la jeexjeexay waxay ka dhigatay marka bustayaal iyo fakaanataa fi lbeyti gurigay yaalleen yejlisu calayhimaa nebiga waa ku fariisanaya meeshaa marka waxaa laga qaadanaya shaygii munkarka ahaa haddii inta la gooyo habkii munkarka laga zuulin karo si kaloo isticmaal uu u leeyahayna loo samayn karo waa wanaagsan tahay waa iga jeexday laakiin ma dhihi karo qofka yacnii marka iyaga daahaasi ayay astur ka samaysatay asturkaasaa marka waxuu lahaa tamaatiil tarjamada xadiidku waa iska waadix baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man qaatala qofkii dagaalamo duuna maalihi maalkiisa ka sokay nin daalima u yimid maal inuu ka dhacou rabaa waa la dagaalama waa iska celiyey ninkaasi magdhowmu lagu leeyahay daalim ma yahayna ma aha qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid qaala xadaanaa saciid huwa bnu abi ayuub qال xdثnي أbوالأswد عن ckrmة عن cabdاللahi بن cمri رadي الlه عnهma qاal samctu rasuul الlahi sl ل slم yquul nebigoo dhahayaan maqlay man qutila duuna maalihi maalkiisa ka sokay qofkii la dilo fahuwa hahiidu halkaa marka iبn xajar wuxuu yidhi iبn اlmndir wuxuu yidhi wاladii عalayhi أhل الcilmi أna lلrajuل an yadfaca cama dukir qofku wuxuu leeyahay wixii lasoo sheegay inuu iska difaaco ehelkiisa maalkiisa naftiisa ninkii ugu yimaado إda uriida ظulma bغayri tafsiil haddii dulmiba loogu yimaado tafsiil la'aan wuxuu yidhi marka waxaa weeyaan wou iska celin karaa qofka إilaa أna kula man yuxfadu canhu min culamaaءi الxadiiثi kاlmujmiciina calى اsتiثnaaءi الsulطaani lilآaثaari الwaaridaةi bاlأmri bالصbri calى jawrihi wa tarki الqiyaami calayhi laakiin wuxuu yidhi culamaaء اxadiiث sidii iyagoo ku ijmaacsanoo kale waaye buu yidhi ninka maalkaaga kaa dhacayo hadduu yahay suldaankii iyo ninkii madaxda ahaa isaga waa laga reebay waa iska safaree oo xadiidka nebiga wuxuu le wain akhada maalaka wajalada dahraka hadduu dhabarka kaa garaaco maalkaaga qaata sabr suldaanka bis baa laga reebay suldaanka waxaa looga reebayna mafsadada ka dhalanaysaa weyn hadduu yidhahda aniga waa la dagaalamayaa ninkan oo in laysku kaco dhib ka badan baa imaanaya kii ou rabay inuu cilaajiyo ayb laakiin wixii aan suldaankaas ahayn nin gurigaaga kugu soo galay haddaad iska celisid nin fidno ku jira ma tihin dadka gabal baa waxaa aad isaga dardarsan oon kala saari karin saddex shay jihaadka sharciga dafcu saa'ilka qofka kusoo xadgudboo layska difaaco iyo fidnada saddexdaas kalama yaqaan laba dhinacna daraf laba dhinacna quluwi fara badanaa ka jiro dhinac waxaa weeyaan wuxuu jihaad u maleeyaa waxaan jihaad ahayn jihaad dhinac kalena waxaa weeyaan wixii sharciga ahaa ama qofkiiba loo banneeyey oo nin gurigiisa usoo dhaca inuu iska celiyo ama nin inuu gardarro iyo bilaad yani sabab inuu iska qabta rabo qofka sidaas oo kale rabo ninkii iska celiyo waxay u haystaan inuu fidno ku jiro kuwaas iyaga wax kale ma yaqaanaan fidna fidna fidnaay dhahayaan fidnadiina uma dabdisna kitaabka juska afaraad minhaaju sunnaha ibnu taymiya cilmi badanuu ku dhigay fidnada iyo jihaadka iyo waxyaabahaas uu ku kala saarsaarayo ayb istiqaamada qayb ka mida waa kusoo qaataa majmuuculfataawaha marka saddexdana furuuqay kala leedahay jihaadka iyo fidnada iskuma darna dafcu saa'ilkii iyo fidnadiina iskuma darna suldaan in lagu baxaana wax culammadu ahlucilmiga ay arkaan maaha ayb nin suldaan in lagu baxo lala dagaalo waa midkan hadda uu sheegayo waa laga soo reebeyba uu leeyahay dulmi uu samaynayo darteed marka ninkii intaas aynan u kala baxsanayn waa nin indhala indhala-aantaasna de qof inuu ku hogaamiyo xaq uma laha culamada marka qaar wuxuu yidhi wafaraqa alwsaaciyu bayna alxaali alatii linnaasi fiiha jamacat waimaamu faxamala alxadiida calayha awsaaca isaga madhab waxuu qabaa dadku hadday imaam leeyihiin arrinkooda isku toosan yahay ayaa man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid markaasaa la samayn karaa haddii laakiin dadku aysan dowlad lahayn waa la yska dhaafaa buu leeyahay qofku ma isdifaacayo fitna haddii kale noqonay waa madhab owsaaci uu leeyahay dadka gabal marka madhabkan waxay ka dhigeen manhajkii salafka asal min usuuli ahli sunna laga dhigay marka haddaad wax keen dhaadana qowlkan owsaaci buu la imaanaya fiirisay ukala u kala saaraan kitaab ulfitanna in sha allah waa noogu imaan doontaa meeshaasaa marka faahfaahinteedu ay tahay wafaraqa alawsaaciyu bayna alxaali alatii linnaasi fiiha jamaacatu waimaamun faxamala alxadiida calayha waama fii xaali اlاkhtilaafi wاlfurqati falyastaslim walaa yuqaatil axada wayaruddu calayhi waxaa radinaya yihi maa waqaca fii xadiidi abi hurayra cinda muslim ara'ayta in jaءa rajulu yuriidu akhda maali qaala falaa tucdihi qaala ara'ayta in qaatalanii qaala faqtulhu qaala ara'ayta in qatalanii qaala faanta shahiid qaala ara'ayta in qataltuhu qaala fahuwa fi الnaar ma kala qaadin rasuulka sal slam waa la dhihi karaa waa dhici kartaa marka qofka ma u bannaan tahay inuu maalkiisa iska dhiibo naftiisa badbaadiyo dagaal uunan gelin waa u bannaan tahay hadda annagu fiiri maxaa bannaan maxaa sunna maxaa waajiba saddexay kala tahay hadaad tiraa ninku sharcigu wuxuu u ruqseeyey oo u idmay inuu iska celin karo saa'ilkan sharcigu waa u ruqseeyey waxaa kaloo loo ruqseeyey ama u bannaan inuu iska salliman haddaa doonta idil yihah m gacan ma taagayo kun khayra bna aadam waa jirta iyada labadii aadam midka fiican noqo kun cabdallaahi almaqtuul laa takun cabdallaahi alqaatil waa dagaalka fidnada iyo marka lagu jira isaga haddii shaaciba iyo ishkaal uu yimaado ha ayb iska dhaaf laakiin qofkii ilaa wa ilaa ninkii qof gurigiisa ugu soo galo yacnii iska celiyo isagoo iska celinaya wax dilo wuxuu noqonaya qof fidno ka qayb gala ama fidno ku jira ma sax maabaabun idaa kasara qascatan haddii uu jebiyo xeero ow shay-an ama shay ligayrihi ou leeyahay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can xumaydin can anasin radia allahu canhu ana nabiya sal l slama kaana cinda bacdi nisaa'ihi naagihiisa qaarkood ayuu jooga egtooda faarsalat ixdaa ummahaati اlmu'miniin xaasaskii nebiga mid ka mid ah waxay usoo dhiibtay maca khaadimin adeege ayay la soo dirtay biqascatin xeero fiiha طacaamun cunto ay ku jiraan zaynabay aheedaan umu salama waa la yidhi fadarabat biyadihaa tii marka nebigu uu la joogay gacanteeday ku dhufatay fakasarat ilqascata xeeradii bay jebisay caaishay ahayd xeeradii marka haweentii kalaa keentay gacantay ku filiqday ku dhufatay bash waa jirta fadamahaa nebigu waa isku soo dudumay waa isku kabkabay wajacala fiiha acaama cuntadii buu yeelay wa qaala waxuu yihi kulu cuna riwaayo waxay leedahay hooyadiin waa masayrtay oo ku yihi nebi sal wa xabasa rasuula ninkii ay u soo dhiibtay erga ee khaadimkiina nebiga sug buu yihi iyo wlqascata xeeradiiba waa celiyay xataa faraguu ilaa ay dhammeeyeen fadafaca alqascata asaxiixata haweentii markaa gacanta ku dhufatay caaisha gurigeeda xeero taallayo fayoobeyd ayuu u dhiibay ninkii waxabasa almaksuurata midii jabnaydna iyadoo u dhaafay inaaun biinaain wadacaamun bidacaamna waa yidhi wa qaala bnu abi maryam ahbaranaa yaxya bnu ayuub qaala xadaanaa xumayd qaala xadaanaa anas can nebiy sal sl meeshan marka masale waxaa ku jirta shayga qofku uu mag dhabaayo waa laba nooc xayawaan iyo wixii la mida addoon buu ka dilay xayawaan buu ka dilay kuwaas iyagu waxaa weeyaan qiimaa lagu magdhabaa qiimo qiimaa lagu magdhabaa qiimahooda la bixinaya xayawaankii xayawaan la mida keen ma ma la dhaha xayawaankii waa mutaqawim waa qiimaysmayaa qiimaa la bixinaya qayb kalena waxay tahay waxaa la yidhaahdaa mili shaygu hadduu mili yahay mili maxaa la dhahaa marka miligu fuqahadan shaaficiyada waxay yidhaahdaan maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza salamu fiihi ay ku dabdiyaan wixii la beegi karo ama la cabiri karo oo dabdismi karo la sifayn karo waxaa la dhihi karo kaas waa mili haddaad maalan qof hal kiintaaloo galleey ah aada ka baabi'isay hal kiintaaloo galleey ah lagaa rabaa ille waa beegmi kartaa iyada soo maa ayb waxaa kaloo bannaa ninkii inuu yidhaha waraan miligii ma rabee ii qiimeey qiimaheeda iska kaysiy ayb halkan marka hadda qascadii maxay gelay marka xeero maxay noqonay mili miyay noqonay mase mutaqawim mutaqawim mili iyada ma aha wax kayl iyo beeg iyo cabir gala ma aha waa iska mutaqawimay noqonay marka hadday mutaqawim tahay nebigu muxuu xeeradii xeero kale ugu gudayna waxay leeyihin wuxuu ugu guday labadaba rasuulka isaga unbaa isku lahaa kanna gurigiisay taalle midaan jabtayna gurigiisii un meeshiibu ku kala celsha middaanna cuquuba iyo tacsiiro uga dhigayay intaa xeero jaban gurigeeda inay taallo saasay ku towjiihiyeenbaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa hadama xaa'idan haddii uu dumiyo deyr falyabni milahu isagoo derbi hadduu dumiyo isagoo kale ha dhiso qال xdثna mسلم بن إbrاhيم qال xdثna جرير بن xاaزم عن محمد بن سيrين عن أbي هريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الlه صلى اه علي سلم kاna رaجuل في بني إسرائيل nin reer بني إسرائيل ka mida yuqaalu dhexdoodii ahaa yuqaalu lahu jurayju la yidhaha yuصلي wuxuu ahaa inuu tukanayay fajaءathu أmuhu hooyadiiba u timid fadacathu way u yeertay faabaa waa diiday an yujiibahaa inuu ajiibo salaaduu ku jiray faqaala ujiibuhaa aw uصليi ma ajiibaa mase waan tukada uma atathu way u timid faqaalat waxay tihi allaahuma laa tumidhu ilaahu ha dilin xataa turiyahu ilaa aad ka tusto wujuuha almuumisaat naagaha zinaysto wejiyaalkooda ilaa aad ka tusto wa kaana jurayjun jurayj wuxuu ahaa fii sawmacatihi balabaladiisuu ku jiray faqaalat imra'atun haweeney baa waxay ku tidhi la aftinanna jurayjan jurayj waa fidnaynayaa fatacaradat lahu way isu banbixisay way usoo banbaxday fakallamathu way la hadashay faabaa waa diiday faatat raaciyan qowsaar bay u timid faamkanathu min nafsihaa nafsadeeday makanisa u dhiibtay fawaladat hulaaman wiil bay dhashay faqaalat waxay tihi huwa min jurayj jurayja dhalay faatowhu way u yimaadeen wakasaruu sawmacatahu waxay jejebiyeen balabaladii iyo wixii meesha uu ku cibaadaysan jiray waanzaluuhu way soo dejiyeen wasabuuhu waa caayeen fatawada'a waa weyse qaatay wasallaa waa tukadee uma ata alghulaama cunugiibuu u yimid faqaala wuxuu yidhi man abuuka yaa ghulaam wiilow aabbahaa waa kuma qaala raacii buu yidhi ninkaas qowsaarka qaaluu waxay yidhaahdeen nabnii sawmacataka sawmacadaadan kuu dhisaynaa min dahabin dahaban kaaga dhisaynaa qaala laa buu yidhi maya ilaa min daynin ha ii dhisina ilaa dhooba maahani yacnii dhoobadii aad dumiseen un ii dhisa meeshaas marka bukhaari wuxuu ka qaaday ninkii qof derbi ka dumiye derbigiiba u dhisaya oo kale wabilahi towfiiq sal l sl